والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاaبه أجمعين قال رحمه الله تعالى فصل في نصاب الذهب والفضة faslkani wuxuu ku saabsan yahay dahabka iyo fidadu inta ay ku saka gooyaan ee markay gaadhaan saka ay ku waajibto wanisaabu dahabi buu uhi dahabka nisaabkiisu cishruuna mihqaala waa labaatan diinaar oo taxdiid ah oo haddii labaatan diinaar i yar ay ka dhiman tahay saka kuma waajibayso siay culimadu u badan yihiin oo rasuulkaa yihi walaysa calayka shayun yacni fi dahabi xataa yakuuna laka cishruuna diinaara dahabka saka kaaga waajibi mayso ilaa uu gaadho labaatan diinaar إذا kاn لka عشhروuنa dيناaرا وxاaل عaليهa الxول ففيhا نصف dيناar فmا زاaد فبxisاaب ذلك dahaبkaagu لabaatan dيناar markuu gaadho ee isagoo labaatan kaas oo milkigaaga ku jirana sanad uu dhammaado نiصف dيناar baa ku waajibaya dيناar kala barhki wixii labaatan ka badanna waa xisaabtiisaa loo eegi doonaa marka mihqaalku waa diinaar xagga wasniga ama miisaankana waxa dha waa dirhamin wa alaaatu asbaaci dirhamin oo hal dirham iyo dirham toddoba meelood loo qaybiyey saddex meelood marka halka diinaar marka garaamaad baa iminka la isticmaalaayo garaam loo rogo afar garaam iyo rubuc wey halka diinaar waa afar garaam iyo rubuc marka labaatankii uu ku sako goynayey afar iyo rubuca ku dhufo waa shan iyo siddeetan garaam labaatanka diinaare dahabku ku sako gooyaa garaam ahaan waxay u dhigmaan shan iyo siddeetan garaam marka dahabku markuu shan iyo siddeetan garaam gaadho ayay saka ku waajibtaa waxaana shardiga dahab khaalisa inuu noqdo haddii wax isku jira uu yahay isaga kuma waajibaysa inta dahabkaah haddaanay noqon shan iyo siddeetan garaam wa fiihi buu uhi ay fii nisaabi dahabi dahabkaasa ka goyska gaadhay rubcul cushri baa ku waajibay marka loo qaybiyo toban meelood meel rubuceed waa boqolkiiba laba iyo badh mar hadduu saka goys gaadho dahabku fidaduna waa la mid lacagtuna waa la mid waa rubcucushri baa ku waajibe oo ah boqolkiiyo labaiyo boqolkiiba laba iyo badh si kale waad u dhigi kartaa waxaad odhan kartaa toban meelood marka loo qaybiyo meel rubuceed waxaa kalood odhan kartaa marka afartan loo qaybiyo wixii soo baxa dahabku hadduu nisaab gaadho waxaa la mida fidada iyo lacagta inta ku sako goynayeen mar hadday gaadhaan afartanuunu qaybi inta kugu waajibtay waxa soo baxa wey waana isku mid boqolka tusaale ahaan haddii afartan loo qaybiyo labiyo barh baa soo baxaya waaya wahuwa buu yidhi inta laga bixinayo rubcucushriga laga bixinayo labaatanka diinaar nisfu mihqaalin weeye waa hal diinaar barhkii oo labaatanka rubculcushrigoodu waa nisfu mihqaal diinaar laba loo qaybiye meel wa fii ma zaada wayajibu waa waajibayaa fii ma zaada wixii cishiriin diinaar ka badanna haba yaraadee bixisaabihi ayay sakadu ugu waajibaysaa oo hadduu kun diinaar yahay boqol garaam hadduu yahay laba boqoloo garaam waa rubculcushrigaas rubculcushrigu marna wuu badanaya marna wuu yaraanaya dee boqolka rubculcushrigiisu waa labiyo badh labada boqolna rubculcushrigoodu waa shan saddexda boqol rubculcushrigoodu waa toddobiyo badh afarta boqol rubcu cushrigoodu waa toban wahaakada wanisaabu lwariqi buu idhi fidada baasha la dhaa qalin baa af soomaaliga la odhan jire inta ay ku sako goysaa miataa dirhamin weeye waa laba boqol oo dirham xagga wasniga iyo miisaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam yihi wafi riqati rubcu lcushur fidada waxaa ku waajibay toban meelood oo meel rubceed fain lam takun laka ilaa tiscatan ilaa tisciina wa mia falaysa fiiha shay haddii boqol iyo sagaashan dirham oo fida aada haysato waxba laguguma leh ilaa yashaaa rabbuha laysa fima duuna khamsi awaaqin min alwaraqi sadaqa bui rasuulku shan wiqyadood wixii ka yaree fidaaha seke laguma laha wiqyaduna waa afartan dirham marka shantii wiqyadood waxay noqonayaan laba boqol oo dirham fida marka waxay seke goysaa laba boqol oo dirham markay gaadho waayo laba boqol oo dirham garaam ahaan waxay noqonayaan shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam ayay noqonayaan shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam markay gaadho ayay saka ku waajibtaa wa fiihi qadarkaa la sheegay oo laba boqol oo dirham rubcul cushri baa ku waajibay qaacido guud u qaada dahab iyo lacag iyo fido mar hadday gaadhaan qadarkii ay ku sako goynayeen waxa ka baxaa intay doonayaanba ha noqdeen waa rubculcushri toban meelood marka loo qaybiyo meel rubceed ama boqolkiiba laba iyo badh ama afartan marka loo qaybiyo waxa soo baxa intaasina waa isku wada mid wahuwa buu ihi waxaa rubculcushriga ku waajibay labada boqole dirham khamsatu daraahimo weeye dee laba boqol afartan marka loo qaybiyo shan baa soo baxaysa laba boqol haddii la dhaahdo boqolkiiba labiyo badhna shan baa soo baxaya wayajibu waa waajibayaa rubculcushrigu fii ma zaada wixii ka badan ay cala lmiateyn bixisaabihi buu ugu waajibaya oo hadday noqoto afar boqol rubculcushri unbaa ka baxaya rubculcushrigu unbaa ziyaadaya oo afarta boqol rubculcushrigoodu waa toban dirham dahabkiiyo fidadu waa laba kala duwan oo iyagu isma dhammaystiraan mid waliba waa jinsi madax bannaan layskuma buuxiyo xagga sakagoyska iyo nisaabka marka la eegayo saa timirta iyo zabiibtaba aan laysugu buuxin ee mid waliba ay tahay goonidiisa inuu gaadho sakagoys lacagahan markaa iminka aynu isticmaalaana halkii dahabkiiyo fidaday ku jiraanoo dahabkiiyo fidadu afmaan bay ahaan jire wax waxa lagu kala iibsado markaa lacagtaa meeshoodii gashay markaa sidii dahab iyo fido ay saka ugu waajibi jirtay ayaa lacagahan la isticmaalana saka ay ugu waajibaysa ribaduna ay u gelaysa marka waa naqdin oo qaa'imu bidaatihi weeye oo dahabkiiyo fidada la xukura marka lacagtii baa la eegayaa goormaa lacagta ay saka ku waajibtaa haddii lacagtu ay goynayso intii ay fida ku saka goyn jirtay lacagtaad haysataa hadday goynayso shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fida ah lacagtaa sakaa ku waajibtay rubculcushriga unbaana ka baxay ama ay goynayso shan iyo siddeetan garaam oo dahaba maanta innaga dee fida waddinkana lagama helaba dahabkunbaa lagu qiimeeya waayo labada kii sida masaakiinta u roon baa la eegayaayo labada ka ay ku sakoobayso ayaa lagu qiimeynayaa marba oo haddii marka fido lagu qiimeeyo aanay sakoobayn laakiin marka dahab lagu qiimeeyo ay sakoobayso ka ay ku sakoobaysaa baa lagu qiimeynaya ila labadaba waa lagu qiimeyn karaa waxaa kaloo iyaduna muhima inaynu dareenno lacagta marka sekada laga bixinayo iyada oo qura lama eegayo waxaad eegaysaa lacag baad haysataa dahabna waad haysataa ama fidaad haysataa ama alaabbaad haysata aad ka ganacsato waxaasoo dhan baa laysku didinaya laysku daraya qiimahoodu hadduu isla gaadho markaa nisaab sekadii baa lagaa rabaa ee maaha lacagta in goonideeda in loo loo xisaabinayo waaye halkanna wuxuu kaga hadlayaa dahabka iyo fidada loo diyaarsado in la xidho isaga sekaba ku waajibaysa walaa yajibu waajibi maayo buu ihi fi lxuliyi wixii la isku qurxinaya almucadi lilisticmaal ee loo diyaarsaday in la isticmaalo ee almubaaxi ahaa mid xidhashadiisu qofka ay xalaal u tahay zakaatu zaka ku waajibi mayso waa sida ay culimmadu u badan yihiin waxaase shardiya dee sidaa matnigaba ku xusan in qofkaa xidhashada u diyaarsaday xidhashadoodu ay xalaal u tahay hadduu ninkii tusaale ahaan dahab u diyaarsado inuu xidho dee xidhashadaasi xaaraan bay ka tahay walihaada sakaa ku waajibaysa ile isticmaalka uma bannaanee wakadaalika gabadha lafteedu hadday xidhasho u diyaarsatay dahab ama fido qaabkii saliibkii mucatabka u samaysan ama sawir xayawaan leh kaa in la xidhaa uma bannaana walihaada sekadii way ku waajibaysa shuuli ha noqdo ha noqdo waxa weeyaan silis fargal ha noqdo wuxuu doonayaba ha noqdo isticmaalkiisu inuu mubaax yahay baa shardiya si ay sekadu uga dhacdo waana siday culimmadu u badan yihin waxay uga qiyaas qaateen albaqaru alcawaamil soo nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam looda shaqaysa seke laguma laha maxaa seke loogu yeelan waaye liannahu inay taranto oo ay korodho ay ziyaado wax loogu tala galay maaha dibidaa beerta lagu qodanaya awrtaa la raranaya ama lagu dhaansanaya ama la kareynaya wax isticmaal loo diyaarsaday weeye saasay sekada uga dhacdo marka waxay leeyihin dahabkii iyo fidadii haddii isticmaal loo diyaarsaday wuxuu shabahaa ila wax inuu kobco uu kordho loogu talagalay maahee xoolaha shaqaynaya ayuu shabahaa bay idhaha kale rasuulku wuxu leysa fi ma duuna khamsi awaaqin min alwarqi sadaqa xadiidkan wuxuu tilmaamayaa fidadu markay tahay mid hayru madruuba inay inay saka ku waajibayso inay markay tahay madruuba marka qaabkii lacagta ay u samaysanta inay saka ku waajibayso marka taa waxaa laga fahmayaa markaanay qaab lacag ahaan iyo qadaadic ahaan u samaysnayn qaab xidhasho ahaan ay u samaysan tahay inaanay saka ku waajibahayn masaladuna waa masalo khilaafkeedu uu qadiim yahay dahabkiiyo fidada xidhasho loogu talagalay mubaaxa miyay saka ku waajibtaa ilaa saxaabadii rasuulkaa isku khilaafay jamaaca min asaxaaba ayaa yidhi saka ku waajibaysa saxaabo kale oo badanna waxay dhahan saka kuma waajibayso jaabir ibni cabdillahi iyo cabdillahi ibni cumar iyo anas iyo caaisha iyo asma iyo waxay dhahan saka ku waajibaysa wakadalika cabdullaahi bnu mascuud imaamu shaafici markuu arkay siday masalada saxaabadu isugu khilaafeen wuxuu yidhi wahada mima astakhiiru اllaha fiihi masaladan waxay ka mid tahay masaa-isha aan ka istikaaraysanayo bimacnaa ilaahay aan weydiisanayo sida saxda ah ee sawaabkaa inuu iwaafajiyo axaadiidna waa jirtaa sheikhulalbaniya ay saxiixiyeen iyo culimo kalaba sida nawowi iyo oo tilmaamaysa dee shuuliyada iyo waxyaabaha xidhashada lagu talagalay inay saka ku waajibayso marka wallahu aclam daliil ahaan waxay masaladu u xoog badantay dahabkaa xidhashada loogu talagalay inay saka ku waajibayso faslun fii nisaabi الzuruuci wاhimaar fasalkan wuxuu ku saabsan yahay raashinka iyo midhuhu inta ay ku saka gooyaan wa nisaabu zuruuci buu hi saracii nisaabkiisu iyo wathimaali midhi khamsatu awsuqin weeye waa shan awrar alwasaq alwasqu ma odhanaysaa alwasaq weeye mufradkiisu nebigaai laysa fii ma duuna khamsati awsaaqin min tamrin walaa xabin sadaqa shan awrar wixii ka yar ee timir ah ama raashina isaga kuma waajibin buuhi nebigu bukhaariyo muslimba wariyeen alwasaqna saa darsiga xal aan ku sheegnay waa lixdan saac markaa marka lagu dhufto shan lixdan marka lagu dhufto waa saddex boqol saddex boqol oo saac ayaa timirta iyo sabiibta iyo raashimadii quudka ahaa ee keydka gelaya markay gaadhaan ay isaga ku waajibaysa wamaa zaada buu ihi wixii shan awrar ka badanna fa bixisaabi xisaabtiisaa lagu sakaynaya sanadka qurana midhihiisa waa laysku daraya waa laysku dhammaystiraya in midhahaasi midho sanad qura ay yihiinna waxaa laga eegayaa wakhtiga la goostay mar haddii labiyo toban bilood gudahood la goostay waa isku sakoobayaan hadduu sanadkii saddex jeer wax beero oo afartii biloodba mar goosto sanad gudihii mar haddii raashinkaasi uu yahay mid la goostay nisaab ahaan waa la ysku dhammaystiraya laakiin laba sanadoodoo kala duwan wixii la goostay la ysku dhammaystiri maayo waxaa laga bixinayaa haddaba raashinkii iyo midhihii midhaha sekadu ay ku waajibtaana labun bay ahaayeen timirta iyo zabiibta wa fiihaa buu ihi waxaa ku waajibay zaracii iyo midhihii markay nisaab gaadhaan in suqiyata haddii lagu waraabiyo bimaai asamaa biyaha samada biyaha samadu waa roobkii waa barafkii waa dhagaxii cirka ka soo daayay ee dhulka ku dhalaalayay waa dhadadii waxaasoo dhan waa biyo samo awisayxi lagu waraabiyo durdur lagu waraabiyo sayxu waa almaa ljaari cala alard waa biyaha dhulka dushooda socda sida webiga iyo durdurada iyo saylla waxaa la idhaahdaa man saba min jabalin aw nahrin aw cayn waa biyaha buur ka imanaya ama webi ama il waxaa la mida labadaa kaa biyaha roobku ay waraabiyeen iyo kaa durdurka ka caba maa yashrabu bicuruuqi ka xididadiisa ku caba waa kaynu dhaa waa geed abaareed albacliyu baa la idhahdaa alcushru baa ku waajibay toban meeloodoo meel oo hadday beer roobaad tahay ama baraf waraabiyo ama durdurada ama geedkuba uu biyihii xididkiisa ku gaadhay uu ku cabo toban meeloodoo meel baa ku waajibtay wain suqiyad haddii lagu waraabiyo biduulaabin haddii lagu waraabiyo waadaan duulaabku waa maa yudiiru alxayawaan xayawaanku uu wareejiye awr ama dameer ama faras biyaha ceelka lagaga soo saaro wey aw binadxin aw suqiyat ama lagu waraabiyo binadxin in biyihii loo soo dhaamiyey deetana lagu shubay oo webi baa looga soo dhaamiyey booyad baa loogu soo dhaamiyey ama ceel baa biyaha looga soo saarayoo dee mishiinbaaba soo saaray nisful cushri baa ku waajibay toban meelood marka loo qaybiyo meel barhkeed baa ku waajibtay rasuulkaana calayhi salaatu salaam saa u sheegoo labadaa u kala qaaday raashinka iyo midhaha fiima saqat isamaau waalcuyuuna aw kaana cahariyan alcushru wixii biyaha samadu ay waraabiyeen ama iluhu ama mid xididkiisa ku caba ah markuu sakagoys noqdee khamsata awsuqu gaadho toban meeloodoo meel baa ku waajibtay uri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wamaa suqiya binadxi nisfu lcushri wixii markaa in biyaa loo soo qaaday ama loo soo saaray lagu waraabiyeyna toban meelood marka loo qaybiyo meel barhkeed baa ku waajibta waxaa kaloo uhi fiima saqat ilanhaaru walkhaymu alcushuur waxay webiyadu waraabiyaan biyaha dhulka iska dul soco iyo daruuruhu iyo roobku toban meelood meel baa lagu leeyahy wa fiima suqiya bisaaniyati nisfu lcushri wixii biyaha loo soo saaray waadaanoo kale loogu soo saarayna nisfu lcushri baa ku waajibay haddii labadaba lagu waraabiyeyna oo labaduba ay wadaagaanna mid walba nisbada uu ku leeyahay geedka bixitaankiisa iyo midhaha koritaankooda ayaa lagaga seka bixinaya marka sababtu waxa weeye kii hawshiisa iyo kharashkiisa uu badnaabaa sekadii laga yareeyey nisfulcushri laga dhigay kii hawshiisa iyo kharashkiisa uu yaraana sekadii waa lagu badiyey faslun fasalkan wuxuu kaga hadlayaa xoolaha ganacsi sida sekada looga bixiyo wuxuu ihi watuqawamu waa la qiimayn curuudu tijaarati ganacsi alaabta u bandhigan cinda aakhiri ilxawl baa la qiimayn doonaa sanadka aakhirkiisa ayaa la qiimayn bimaa naqdigii baa lagu qiimayn doonaa ishturiyat bihi lagu soo iibsaday oo haddii dahab lagu soo iibiye dahab baa lagu qiimayn haddii fido lagu soo iibiyena fido haddii doolar lagu soo iibiyena doolar baa lagu qiimayn haddii shilin lagu soo iibiyena shilin baa lagu qiimayn ilxaaqa lilfarci biaslihi oo alaabtu waa farac waxa lagu soo iibiyena waa asalkii marka faracibaa asalkii la haleeshinaya marka la qiimeeyo haddaanay gaadhin intii dahab ku seke goyn jiray haddaanu qiimahaasi gaadhin ama fidda ku seke goyn jirtay seke laguma laha yanaa ka labada ka lagu soo iibiyey dahab baa lagu soo iibiyey intii dahab ku seke goyn jiray haddaanay alaabtaasi la qiimo ahayn seke laguma leh haddii fido lagu soo iibiyena fiddaa lagu qiimay intii fidda ku seke goyn jirtay haddaanay gaadhin alaabtaas qiimaheedu seke laguma laha haddii marka hore alaabta wax kale uu ku bedeshay se alaabbaabuu ku bedeshay amaba dee waaba guuro gabadh baa meher loo siiyey ama nin baa bedelkhulci loo siiyey ilain mucaawado ku mulkiyuunbaa shardi ahayd in wax ku bedeshuunbaa shardi ahayd naqdulbeledka markaa lagu qiimeynaya naqdiga beledka laga isticmaalo hadday dhowr jiraanna ka haalibka u ah wayukhraju waa laga saarayaa min daalika ay min qiimati daalika alaabtaa qiimaheeda sakagoys gaadhay rubculcushri baa laga bixinaya toban meeloodoo meel rubceed baa laga bixinayaa oo inagii sheegnay dahabka fidada lacagta alaabta ganacsi qiimaheeda waxa ka baxa waa rubculcushri toban meelood loo qaybiyo meel rubceed marka alaab ahaan kuma bixin karo qofku seko ma odhan karo aniga beriiskaasaa ii yaala ama sokortaa ama bagaashkaas kaasaan sekadii ku bixinaya oo sekadii igu waajibtay in la qiima oo alaabaan bixinaya la naqdi baa lagu bixinaya waayo qiimaha maqsuudka ah waana dee sababta ay sekadu ugu waajibtay saynu sheegay alaabtu maqsuud maaha waxa loo socda maaha lacagtaa looga socda lacagta qiimaha ku jira curuudba waxaanu ihi liannahaa tacrid wa tazuul curuud tijaara maxaa loo yihi wax marna meheraddii ganacsi soo buuxinaya marna meeshii bannaynaya waa la soo iibinaya waa la soo dhigaya haddana waa la iibinaya meeshuu bannaynaya marka isagu maqsuud maaha qiimihiisaa maqsuuda waay goormaa markaa la qiimeynayaa oo inay nisaab tahay la ogaanayaa aakhirulxawlka oo inagii nidhi xoolaha kale dee xawl loo shardiyo waxaa shardiga inay sanadkao dhan nisaab ahaadaan sooma laakiin alaabtan ganacsigeedu waa ka duwan tahay sanadkao dhan inay nisaab ahaataa shardi maaha sanad sakeedkeedu aakhirkiisa marka la joogo ayaa la qiimeynaya la eegayaa inay nisaab tahay waayo te maalin walba miyaad alaabtaada qiimayn karta si aad u ogaatay inay sakagoys daayeen kare mashaq iyo culays baa ka dhalanaya shareecada dadka ma mashaqayso culays ma saarto wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj aakhiru lxawlkun baa la qiimeynaya lacagta iyo dahabka iyo fidada iyo sanadka o dhan inay sakagoys ahaadaan baa shardiga ayaga si fudud baa dee lagu ogaan karaa maalin walba lacag intaad haysato waad ogaan kartaa lacag cad iyo dahab iyo fida iyo waaya halkana wuxuu kaga hadlayaa sekada dahabka iyo fidada halkii ilaahay ku abuuray lagala soo baxay iyo rikaaska oo u jeedo dahabka iyo fidada islaamka horti dadkii joogaayay aaseen deetana qof intuu qotay uu la soo baxay almacdin waa ism limakani khalaqa allahu tacaala fiihi dahaban aw fidatan almacdin waa godqalin bay af soomaali ahaan yidhahdaan wadaadadu godqalin qalinku waa fidadii mogta marka waa min baabi takliib oo dee god dahabkiina isna waa waa lamido waa manaajimtii waa ceelashii laga qodanayey dahabka iyo fidada iyo ayaa macdin la idhaahdaa macdan haddii la idhahdana waa isaga un meesha dahabkii fidada laga qotay ha hahaata meel aana cidina lahayn sida buuraha hadda imika dadku ay ka qotaan ama meel dee qof uu leeyahy oo qofkii lahaa uu ka qotay waxaa kaloo macdin la yidhaahdaa almustakhraj min almakaan aladi khalaqahu allahu fiih meesha ilaahay uu shayga lagala soo baxay meesha ilahay uu ku abuuray isna macdin waa la idhaha lakiin haddii daalka la hoos dhigo mashhuurku waxa weeye in looga jeedo ceelka laftiisa haddii la kor dhigo macdan la idhaana waxaa ceelkaa lagala soo baxay dahaba ama fida in loogala jeedaa mashhuura wama stukrija buuhi wixii lala soo baxay ee min macaadini dahabi ceelasha dahabka lagala soo baxay iyo walfidati iyo ceelasha fidada yukhraju minhu yanaa sakaa ku waajibaysa hadduu gaadho nisaab yukhraju min waxaana laga bixinaya rubculcushr toban meeloodoo meel rubiceed baa laga bixinaya cumuumka axaadiiay deliishanaya wa fi riqati rubculcushr fidadii waxaa ku waajibay rubculcushri baa ku waajibay marka maxaa shardiga waxaa meeshii ilaahay ku abuuray lagala soo baxay inuu dahab yahay ama fido hadduu wax kale yahay saka kuma waajibayso oo daliil ku waajibinayaan jira waxaa kaloo shardiga inuu gaadho nisaab hadduu dahab yahayna qadarkii dahab ku saka goyn jiray shan iyo sideetan garaama hadduu fido yahayna qadarkii fida ay ku saka goyn jirtay oo ah shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam xawla looma shardiyo waxaad isweydiin kartaa dahabki iyo fidadii aynu ka soo hadlayn iyo kani maxay ku kala duwan yihin waxay u kala duwan yihin kani wuxuu ku gaar yahay ka lagala baxay ee laga soo saaray meeshii ilaahay ku abuuray kaasina waa ka duwan yahay o de waa mid qofka si kale kusoo galay uu iibsaday ama loo hibeeyo la siiyey ama uu dhaxlay ama marka kan halkii ilaahay uu ku abuuray lagala soo baxay waxaa shardi inuu dahab noqdo ama fido iyo inuu qadarkii sakagoyska gaadho laakiin inuu sanad u dhammaadaa shardi maaha yukhraju minhu rubculcushri fi lxaal marka uu helaba qofku waayo waa dahab iyo dahab iyo fidiyo fiduna maxaa loo kala duwa waxaa loo kala duway waxa lianna hada namaaun binafsihi xoolaha sidoodaba maxaa sekadooda shardi loogaga dhigay in iyagoo nisaaba sanad u dhammaado sanadkan maxaa loogu shardiyey si ay saka ugu waajibto de waa si ay xoolu u kordhaan oo u ziyaadaan oo dee sekadu aanay u marin haddii maalin walba seke ka bixi lagu odhan laha ka hor soo kadeed kugumay ahaatee xajecladana meesha wa taallaa dad badan baa dembaabi lahaa oo inta iminka dembaabtee sekada ku dembaabta ka badan laakiin kan dhulka aad ka qodatay isagu waxba uma baahnaa inaad sanad la sugto si uu u kordho lanna waa xoolo hal mar kuu soo kordhay hal markuu soo galay iyagoo duuduuban wanamaa binafsi iskiibaabuu yahay mid ziyaaday oo kordhay filxaali baa laga bixinaya waa kaa yidhi oo xawl looma shardiyo kruju min waa laga bixinaya rubuucu shir baa laga bixinaya filxaal isla marka la helo sanad lala sugi maayo waayo oo qofku ma isku daraya waaye wuxuu qotay ee marar kala duwan u qotay haa wuu isku daraya laakiin laba shardi marka la helo hadduu meel qura god qura uu ka soo wada saaray ceel qura shaqaduna ay xidhiidhsanayd laakiin hadduu hadda la soo baxay dahab aan sokogoys ahayn oo uu iska daayeyba shaqadaas haddana uu dib u bilaabay oo bil kadib laba bilood kadib saddex bilood kadib in kale uu la soo baxay la isugu dari maayo itixaad اlmacdin iyo tataabuc اlcamal baa shardi u ah si la isugu daro waay wamaa yuujadu wixii la helo ee min arikaazi dadkii islaamka hortii joogay waxay aaseena rikaasku waa dafiinu اljaahiliya waa islaamka horti dadkii joogay waxay aaseen jaahiliyadu waa alxaala alatii kaana calayha annaasu qabla alislaam xaaladii dadku ay ku jireen islaamka horti jaahiliyana waxaa loo hi jahligooda badnaa marka wixii kuwaasi ay aaseen ee maxay ah idaa kaana dahaban aw fidatan wabalaga nisaaba waa shardi ee dahaba ama fidaa nisaabna gaadhay qadarkii labadaas ay ku saka goyn jireen fa fiihi alkhumusu shan meeloodoo meel baa qofka ku waajibaysa oo sake ah sida shaaficiyadu ay leeyihin marka rikaaska laftiisa maxay u shardinayaan rikaasku waa waxaa dadkii islaamka ka horreeya ay aaseen waxaana lagu garanaya dee waxaa ku qoran iyo calaamadaha uu leeyahy baa lagu garanaya waxaa shardiga inuu yahay awala rikaas oo dafiinu jaahiliya inuu yahy laba inuu dahab ama fidayi saddex inuu nisaab gaadho in sanad uu usoo wareego markii la helay laga bilaabana shardi maaha kii horuu la midi macdinkiiu la midi maxaa ku waajibaya khumus waayo nebiga yihi wa fi rikaazi lkhumusu rikaaska shan meeloodoo meel baa ku waajibtay bukhaari iyo muslim baa wariyay can abi hureyra marka xadiidku ma sheegin inuu sanad u dhammaado shaaficiyadu dahab iyo fidun bay ku gaar yeeleen weliba nisaab gaadhay waxaana dee ay mariyeen majra zaka axkaamtii sakada u yeeleen oo kuwa nisaabka u shardinaya iyo inuu dahab ahadiyo inuu fida ahadiyo ciddii sakada la siinayo inoo soo socotaa ayuunbaa isna la siinayaa bay idhahdeen waay ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin maya dahab iyo fida inuu ahaado shardi maaha ay nebigu kuma qaydin xadiidka wa fi rikaas dafiinu ljaahiliya wax xoola ah oo ummadihii islaamka hortii joogay ay lahaayeen nisaabna nebigu uma sheegin shan meeloo meel baa laga bixinaya buuri dadka sekada la siiyaa la siinayaana muu odhane khumusulfay halkiisii baa la marinaya fayga oo xoolaha dagaalla-aan gaalada lagaga helo ciddii lahayd baala bay yidhaahdeen marka goormaa xoolahaasi dahab iyo fidaba u daawo saa shaaficiyadu yidhahdeen goormay rikaas noqonayaan oo haddaynu ognahay dadkii xoolaha dhulka ku aastay inaanay dacwaddu gaadhin ama dacwaddu inay gaadhay oo deetana uu cinaad sameeyey hadday dacwaddu gaadho madax adeyg uu sameeyey xoolihiisu fay bay noqonayaan rikaas noqon maayaan haddii xoolu aanay aasnaynbo dee ay dhulka iska dul yaalaan masaajid baa laga helay ama waddadaasaa laga helay waa luqata oo xoolo ciddii lahayd ka lume wey meel uu qof leeya haddaad ka heshana ama loo waqfiyeyna isagaa iska leh hadduu dha anaa leh haddaanu odhan anaa le uu diido dha anuu meliha ama u aamusana meeshaa ciddii uu ka mulkiye milkigeedu kaga soo wareegay ilaa qofkii u dambeeyey meesha ixyaa ku sameeyey laga gaadhayo faslun fi zakaati alfitr fasalkan wuxuu ku saabsan yahay zakaatulfitrida axkaamteeda xukumkeedu ku bilaabo wuxuuhi watajibu waa waajibtaa zakaatulfitri baa waajibta afurka bisha ramadaan laga afuro yacnaa sakada wakhtigiisa la bixiyo zakaatulfitrana waa la idhahdaa alkhilqa sakadii jidhka laga bixinaya ama sakadii marka soomka ramadaan laga afuro la bixinaya rasuulkaa faral yeelay saa cabdilaahi ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo ay wariyeen bialaaati ashyaa wainamaa tajibu waxay waajibaysaa an zakaatu lfitr bialaaati ashyaa saddex shay marka la helo ayay waajibaysaa saddex shay sababtood bay waajiba alislaam islaamnimo oo gaal aan diinta sooba gelin ramadaan baa dhammaatay sakaatulfitri bixi la odhan maayo de waxa waajib ku ah inuu islaamo kadibna uu sakada bixiyo wakhtigeedii soo gaadho cibaadaadka kala daayay lamidto cibaadada gaalka aan sixmayso nebiguna calayhi salaatu wasalaam muslimiintuu ku gaar yeelay calaa kulli xurin cabdi aw cabdin dakarin aw unha min almuslimiina buuri bukhaari muslim wariyeen can ibni cumar ta kale waa wax la rabo waa sadaqad ujeeddooyinka loo sharciya ay ka mid tahay qofka bixin in loogu dembi dhaafo gaala loo dembi dhaafi maayo laysa min ahli tahiir gaalka mar ay sakaatulfidri ku waajibtaa jirta laakiin sakaatulfidri uu naftiisa ka bixinaya maaha waa sakaatulfitri uu ka bixinayo dad muslimiina oo biilkooda uu ku waajibay waa gaal addoon muslima buu leeyahy muslimkaa sakaatulfidrigiisa keen baa la odhanaya ama dad dee caruur muslimiina buu leeyahy ama waalidkii baa muslim oo isagu uu biiliyo dadkaas sakaatulfidrigoodii waa laga qaadaya oo waxay sakaatulfidridu raacdaa oo meel ay la martaa masruufka oo qofka masruufkiisu uu kugu waajibay sakaatulfidrigiisuna way kugu waajibtay walow qofka wax masruufaya gaal baa noqdee laakiin naftaada sakaatulfidri ka bixi la odhan maayo isagoo gaal ah shardiga kood markaa waa kaa wa biguruubi shamsi bay ku waajibtaa qoraxdu inay dhacdo min aakhiri yowmin fii aakhiri yowmin maalinka u dambeeya bisha bisha ramadaan ka mida waa idraaku wakti wujuubi ah wakti ay waajibtaa jiro qofku waktigii ay waajibaysay waa inuu soo gaadhay wayadkhulu waktu wujuubiha biguruubi kuli shamsi min aakhiri yowmin min shahri ramadaan waktiga ay waajibaysaana wuxuu soo galaa inay qoraxdu wada dhacdoy wada qarsoonto maalinka bisha ramadaan u dambeeya waayo zakaat lfitri baaba lagu magacaabay sooma farada rasuulu lahi zakaat alfitri min ramadaan ramadaan soomkeedana goormaa laga afuraa dee marka maalinka ramadaan u dambeeya gebelkiisu u dhaco soom ramadaanoo dee kaa ka dambeeya ma jiro marka waxaa shardiga adda halkaa la soco oo an yudrika juz'an min ramadaana wa juz'an min shawaala qofku waa inuu ramadaanna wax ka soo gaadhay shawaalna waa inu wax ka soo gaadhay oo qoraxda oo soo jeeda waa inuu joogay qoraxdaoo dhacday oo wada qarsoontayna waa inuu joogay haddii labadaasi aanay ku kulmin sakaatulfitri kuma waajibayso tusaale ahaan qoraxdoo weli aan dhicin buu dhintay sakaatulfitri in laga bixiyaa waajib maaha waayo waktigeedii muu soo gaadhin oo de qoraxdii soo jeedau dhintayba qoraxdii oo dhacday buu dhashay sakaatulfitri in laga bixiyaa waajib ma aha waayo soo jeedkeedii baanu soo gaadhin waayo labadu ku kulmaan ramadaan waxba kamuu soo gaadhin qofkaas qofkaa qoraxdu markay dhacday kadib dhashay waxaa la mida gabadhan ninkan waxaa loo meheriyey qoraxdoo soo jeeda iyadoo weli xaaskiisii yaro qoraxdii way dhacday maalinka u dambeeyey ramadaan sakaatulfitrigeedii isagaa lagu leeyay sida biilkeediiba loogu leeyay mar hadday tahay mumakina mid ogol inuu la wareego yaanu la wareeginbe haddayse iyadu diidanto ay leedahay may gurigal ma ogoli jaamacad baan dhammaynaya iskuol meel baan hawl ka hayaa ama islaamta ay leedahay hooyey inanta ii soo wareeji buu leeyahy waa gurigii wixii waa diyaarisay maya fijaanadii baan diyaarinaya waxba laguma laha masruuf inta ay diidantahay iyadu inay u soo wareegto laakiin mar hadday iyadu diyaar u tahay sanadaba gurigooda ha joogtee masruufkeeda iyo sakaatulfidrigeeda iyo waxeedaba isagaa lagu leeyay iyo mariinkeedaba waayo waxaa la mida qofku hadduu addoon tusaale ahaan iibsado ama uu dhaxlo ama la siiyo qoraxdoo soo jeeda oo qoraxduna ay u dhacdo isagoo milkigiisa ku jira sakadiisa isagaa laga rabaa laakiin addoonka wuxuu dhintay qoraxduna dhicin sakaynu ka bixi waajib kuma ama wuxuu addoonka yeeshay qoraxdu markay dhacday kadib almin waa inay labada ku wada kulmaan qofka si sakaatulfidri ay ugu waajibto maalinkii rabadaan u dambeeyey in wax ka soo gaadhay gabaldhacana inuu goobjoog u ahaa labadaa waa in la wada helo wujuudi lfadli arinka saddexaad ee sakaatulfidri ay ku waajibtaana wujuudilfadli weeye dheeraad inuu jiro can quutihi isaga quudkiisa dheeraad ka ah wa quuti ciyaalihi cidda uu masruufana quudkooda dheeraadka ah fii daalika alyowmi maalinkaa ciidulfiriga iyo waleylati habeenkiisa habeenkaana horeeya manaa quutu daruurigii isagu uu cuni lahaa iyo cidda uu masruufo wax dheeraadka oo seke uu ku bixiya waa inuu hayo laakiin wuxuu isagu cuni lahaaba haddaanu hayn ama intii uu maalinka iyo habeenkaa cuni lahaa inu hayo wakadalika dadka uu masruufo sakaatulfidri kuma waajibayso ciyaalkana yaa looga jeedaa man yacuuluhum baa looga jeeda cidda uu masruufo ciyaalka inagu dee caruurtaynu naqaanaa lakin fii luqati اlcarab ciyaalku waa man yunfiqu calayhim baa la dad waaweyn dad waaweyn ba ha noqdaane oo aabbihii iyo hooyadii iyo hadduu isagu masruufo waa ciyaaluhu baa la odhanaya wakadalika xoolaha laftooda soo gelaya xoolihiisa isagu masruufo waa ciyaaluhu iyaguna xadiidkan waad ku soo aroortay alkhalqu ciyaal اllah khalqigu waa ciyaalkii ilahay waa caruurtii ilahay ma adee macnaheedu xadiis jira maaha sugane laakiin haddaad maqasho waxaad ogaataa un macnihiisu inuu yahay khalqigu waa kuwo ilaahay uu arsaaqo macnihiisu waa sidaa ee caruur loogama jeedo inuu qofku hayo wax dheeraad ka ah quudkiisa iyo quudka ciddu masruufo habeenka iyo maalinta ciidda waxaa loo eegaya wakhtigii ay sakadu ku waajibtay markaa uu gabalku u dhacayay ayaa loo eegaya markaa hadduu hayo isagaa ku waajibaysa markaa haddaanu hayna kuma waajibayso walow intaa dabadeedba xoolaha helabe war hadda la socda waa masale daqiiqa qofkani inuu hayo wax dheeraad ka ah masruufkiisa iyo masruufka cidda uu masruufo habeenka iyo maalinta ciidda goorma arrintaa la eegaya marka waktulwujuubkaa la eegaya waktulwujuubka ma hayi wax dheeraadkaa nafaqadiisa iyo nafaqada ciddu masruufa ha sekadii bay ku waajibaysa waktulwujuubka ma hayn seka kuma waajibaysa walow intaa dabadeed ha helabe markay qoraxdu dhacaysay xabad maad hayn intaa dabadeed baad heshay raashin badan sakaatulfidri kuguma waajibayso waayo waktulwujuubkii mucsir baad ahayd arrintanna waxaa loo eegaya waktulwujuubkaa loo eegaya wakhtigay sekada kugu waajibaysa goormaa la bixinaya waa la qadimi karaa oo ramadaan markay bilataba waa la bixin karaa ilan ramadaan bay xidhiir la leedahay sida sakaatulmaalkaba awalulxawl sanadka bilowgiisa loo bixin karo loo qadimi karo ibnu cumarna waa ka sheegay in ciidda maalin iyo laba maalmood ka horiyo ay bixin jireen wakhtiga ugu fiican ay tay la bixiyana waa maalinka ciidda intaan salaada loo bixin xadiidka ibnu cumar waxaa ku timi amara nabiy bizakaati اlfiri qabla khuruuji الnaasi ilى الsalaa wa amara an tuadda qabla khuruuji الnaasi ilى الsalaa xadiidka ibnu cabaasna saasaa ku timi faman addaha qabla الsalaati fahiya zakaة maqbuula waman addaha bacda الsalaati fahiya sadaqaة min الsadaqaat laakiin ma banaana in maalinka ciidda gabalkiisa uu ku dhaco adoon weli sakadii bixin cudur daar la-aan hadday arrintaasi ku dhacdana waad dembaabaysa sekadii inaad bixisaana waajib bay kugu tahay ile waa deyne iyo xaq ay masaakiintu leeyihiine cudurdaar awgii haddaad markaa maalinka ciidda uga dib dhigto sida xoolihii baa kaa maqan ama dad aad siisa aad weydeyba ama waad ilowday iyada kuma dembaabaysa wayuzaki wuu ka saka bixinayaa qofku can nafsihi naftiisuu ka saka bixinaya wa caman ciddii buu ka saka bixinaya talzamuhu ay ku waajibtay isaga nafaqatuhu masruufkiisuu ku waajibay masruufkiisu muxuu ugu waajibay guur awgii sida xaaskiisa ama qaraabo awgeed qaraabada masruufkooda kugu waajibay waayo waa alcamuudaan alusuulu walfuruuc asalka aad ka soo jeedo aabbaha hooyada awowga ayeyda saa kor baa u kacaale haddii dee aanay fuqara yihiin oo aanay waxba haysan iyo furuucdaada kuwa adiga kaa farcan labadaasaa masruufkooda uu kugu waajiba marka masruufkooda kugu waajibo sakadoodun waajib bay kugu tahay ama waxaa biilka kugu waajibay masruufka kugu waajibay milki ha noqdo dee addoomaha inaad masruufto waxa kugu waajibay inaad adigu leedahay saasoo kale xoolahaaga xoolahaaga inaad dayr ku xarayso halkaa ay gaajo ugu dhindhintaan kuma bannaana nebigu wuxuu yihi cabdullahi bni cumar wuxuu ihi amara rasuulu llahi bisadaqati alfitri cala alsagiiri waalkabiiri waalxuri waalcabd miman tumawinuun rasuulku wuxuu amray sakaatulfitriga in laga bixiyo ka yar ka weyn ka xorta ka addoonka oo ka mida dadka aada masruuftaan miman tamuunuun min almuslimiin kuwaas oo muslimiina hadday gaala yihiin sakaatufidri inaad ka bixisaa waajib kuguma aha wayajibu waxaa waajibaya an yukhrija inuu bixiyo saacan saac saacaasi oo min quuti beladihi beledkaa uu joogo dadka degan badankoodu raashinka ay cunaana horta saac waa inuu bixiyo hada bilijmaac wixii aan burka ahayn burkaa la ysku khilaafay nisfu saac in laga bixin karo saacuna waa arbacatu amdaad waa afar mud qofka gacmihiisu dhexdhexaadka yihiin labadiisaa saacad muggoodaoo afar jeer la daray ayaa saaca xagga kiilooye iyo miisaanna marka loo celiyo arrintu ma dabdismayso way adagtay waayo raashimadu way kala culusiin bariiska qaarkiibaa saddex kun oo garaam ay kiilo noqonayaan qaar baa laba kun iyo shan boqol qaar laba kun iyo afar boqol waayo waxay ku xidhan tahay markaa wixii la miisaamo dhuuxiisa iyo culayskiisay ku xidhan tahay marka har iyo jeeraale in loo ixtiyaato arrintaa aada loo dhowraabay u baahantahay ee inaad tidhaa un maaha laba kiilo iyo barh beriis bilu noocii fududaabayi labada kiilo iyo barh aanay bilu noocii cuslaaba yahay oo aanay saacba noqonahay labada kiilo iyo barhku waay quutulbeledka waxaa looga jeedaa dadka beledkaa degan badankoodu waxay cunaan haddii quudad kala duwan beledkaa lagu cunana ka khaalibka waa ee inta badan la cuno hadduu baadiye joogo quud baan lahayn caano geelu lagu dhamana beledka ugu dhow quudkiisu ku bixinaya iska ilaali oo daqiiq laguma bixin karo sakaatulfitr iyo boorash iyo roodhi iyo laxoox iyo waxyaabaha noocaas xab waa inuu noqdo raashin midha'a waa inuu noqdo waayo isku mid maaha oo alxabu akmalu nafcan min adaqiiq raashinka midhu waa ka nafci badan iyo daqiiqda isaga siyaabo badan baa looga faa'idaysan karaa sooma adhuurkii arabakidii iyagoo midhihiisiiya iyadoo la shiiday isku mid maaha isku nafci maaha qiimana laguma bixin karo se culimmadu ay u badan yihin waay faslun fii masaarifi zaka fasalkani wuxuu ka hadlayaa cidda sakada la siinaya xaq u leh in la siiyo ayuu ka hadlaya qaala watudfacu zakaatu zakadii waxaa la siinayaa oo si degdegoo dee markay waajibtaba la siinayaa oo in la siiya ay waajibtay ila alasnaafi athamaaniyati noocyada sideedda ah aladiina kuwaasoo dakarahum allahu tacala ilaahay uu ku sheegay fii kitaabihi alcasiiz fii qowlihi tacaala uu ku sheegay ilaahay uu yidhi inama asadaqaatu sadaqooyinkii sakooyinkii waxay u sugnaadeenuun oo qura oo iska leh lilfuqaraa fuqarada markaa faqiir waayo alladii laa maala lahu walaa kasb kaan xoolo iyo shaqo masruuf uga soo baxo oo isaga ku habboon midnaba aan lahayn ma laa yamliku shaan mid aan waxuba haynba qardhac baan hayn aw yamliku maa laa yaqacu mowqica min kifaayati ama wuxuu hayaa waxau hayaa baahidiisii aasaasiga ahayd meel kaga dhici maayo hadduu toban u baahan yahay shan ka yar buu hayaa afar buu hayaa saddex buu hayaa baahidiisi waa meel kaga dhici maayo kaasaa la idhahdaa waxa weeyaan faqiir iyo walmasaakiini masaakiinta oo jamcu miskiinoo waa man yamliku maa yaqacu mowqica min kifaayatihi walaysa fiihi tamaamu kifaayatihi miskiin waxaa halkan looga jeedaa qof haya wax baahidiisii asaasiga ahaa wax ka daboolaya laakiin aan wada daboolahayn oo baahidiisa asaasiga hadday toban tahay tusaale ahaan wuxuu hayaa shan ama lix ama toddoba ama sideed ama laakiin baahidii wixii daboolaya o dhamaystiran mahayo marka miskiinna waa ka qoladii doonta lahaydee nebi muuse iyo nebi khadar ay raaceen ba waa ti masaakiinta lagu magacaabo ama safiinatu kaanat lmasaakiina yacmaluuna fi lbaxr iyagoo doon laba weliba ay kireeyaan oo badda ay kaga shaqaystaan ayaa haddana masaakiin lagu sheegay inaga dadkani waxa dhahaan reer hebel iska rogay leeyihin oo sekadu ku bixi mayso ama bas bay leeyihin oo seka ku bixi mayso waxba bas iyo dukaan iyo iska rogaha eegine baahida aasaasiga ah oo ah quudkii maskankii hoygii iyo malbaskii kiswadii radbixii waxyaabaha ma ugu filan yahay waxaanad leedahay way haystaan hadduu ugu wada filan yahay masaakiin iyo fuqaro toona maaha sake lama siinayo oo laguma siinayo inay masaakiin iyo fuqaro yihiin wax kaloo ay ku helaan mooyaane haddii waxa ay haystaan baahiyaha asaasiga aanay ugu wada filayna dee miskiin iyo faqiir midkood bay noqonayaan hadduu qofku faqiir yahay laakiin cid masruufta oo qaraabadiisa ah ama dee zawja xaasa ay jirto sekadii la siin maayo waayo si kalu ku helay nafaqadiisa iyo baahidiisa waalcaamiliina caleyha qolada saddexaad oo kuwa ka shaqeeya sekada dowladdu ay u dirtay si ay u soo ururiyaan u ilaaliyaan u qaybiyaan u xisaabiyaan laakiin goormaa kuwan wax laga siinayaa haddaanay dowladda mushahar ka qaadan haddii dowladda mushahar ka qaata haddee shaqadoodii bay qabsanayaan ay mushahara ku qaadanayeen laakiin haddaanay dowladda mushahar ka qaadan bay sekada wax ku leeyihin intee bay leeyihiin masaakiinta iyo fuqaradu intee laga siinaya ma kifaayatu sana baa la siinaya wax sanad ku filan mise kifaayat alcumri alghaalib cumrulghaalib wax ku filan baa la siinaya labada qowlba madhabka way ku jiraan waxaana taas garab marsan qaabka dadkeenu ay sekada u bixiyeen sake la tafaariiqeeyey oo nafta laga qaaday baa dadkeenna gaadha konton konton dollar iyo labaatan labaatan iyo boqol boqol buu qaybinaya sekada waxaa rabaa inay dad faqriga ka saarto qaabka inagu aynu bixino dad faqriga kaga saari mayso afartan sannadood ka hor baa laga yaabaa kuu sekada siin jiray weli inuu siinayo waayo wuxuu siinaya waxaan maalmalo dhaaf ahayn marka hada jeer dadka ganacsata waxaan kula taliyaa sekadooda si ay waxtar u yeelato ay dad faqriga uga saarto inay jejebinta badan ka daayaan oo waxaan idha hadaad soddon kun oo doolar bixinaysaan war saddex qof oo wax ku soo saari kara kala siiya sanadka dambe seka bixiyayaal iyaguna noqda laakiin konton konton baad u qaybisa wixiiba maxay tari oo haaf beriise halkiisunbuu taagayo sanadka dambe inaad kusoo gaadhaysa hadaa ilaahay dee arsaaq meel kale uga keenin marka waa masale muhiima taasina kan ka shaqaynayana waxaa la siinaya isagu shaqaalanimuu ku qaadanayaoo shaqada ujirada iyo mushqaayadda laga qaato tala midkaa unbuu leeyahy ujratulmithli buu leeyahy xataa qaniba hadduu doonaya ha noqdee wlmualafati quluubihim qolada afraad waa kuwa quluubtooda lasoo dumayo waana muslimiin bay leeyihin oo dadka muslimiinta ee islaamay laakiin iimaankoodu uu daciifka yahay ayaa si islaamnimada loogu hayo ayaa la siinaya ama kuwa madaxda ee soo islaamay ee la isleeyahay haddii iyaga la siiyo sekadii kuwa la midkaaba ku dayan doono is odhan doono xoolaha doonta oo iyaguna soo islaami doono wafi riqaabi baa lagu bixinaya zakadii addoomihii addoomaa la siinayana oo mukaatabka un say culimmadu u badan yihin oo addoonkii sayidkiisa uu kula heshiiyey inuu isxoreeyo ayaa qadar uu isku xoreeyabaa isna sekadii laga siinaya waalghaarimiin qolada lixaad waa kuwa gashiyoobay deynta lagu leeyahy kuwa deynta lagu leeya daba waa anwaaca qof baa dayn lagu yeeshay oo naftiisa iyo danihiisa iyo danaha dadkiisuu dee dayn u galay macsiyana kumuu deymoobin hadduu macsiye ku deymoobo sekada waxba laga siin maayo qaad buu ku deymoobay ama sigaar iyo khamr iyo balaayo ardayn baa laygu leeyahy sekada isiiya ma jirta baa la leeyahy waxaa la mida qofka xoolo cid kala leeday baabiiyey isagoo aanu camdin ama wuxuu amaahda u galay masaajid buu wuxuu soo amaahdayba masaajid dhisidii ama dad martiya sooriyeyntood buu xoolo u soo amaahday deyntii baa laga rabaa sekada waxbaa laga siinaya xataa qof shaqaysan karoo xooga ha noqdee qofkii ku lahaa deynta ma loo dhiibi karaa ma la odhan karaa war lacagtaasi waa deyntii hebel aad ku lahayd oo sekadeydaan kaga bixiyey hadduu isagu ogolaado oo idhaahdo war hebel baad deyn igu lehe sekadaadii deyntaa igaga bixi dee markaa inaad isaga siisa bay ka dhigantay sooma laakiin haddaad adigu uun sekadaadii deynta kaga bixiso isagoon isagu ogeynba seke taasi kuu noqon mayso oo xoolo kalood ugu tabarucday miyay ansaxaysaa qofka deynta ku leedahay inaad deyntii ka dayso seke aad xisaabiso jecladu meelahaasay gashaay tiraa waar deyntii aan kugu lahaaniyo sekadii baan xisaabiye maanta laga bilaa xoog kuguma lihi maya deyntu sekadu waa deyn adiga dumadaada saaran ilaa aad bixiso aqiimu salaata wa aatu zaka iitaa baa la rabaa deyn qof aad ka daysay seke kuu noqon mayso waxaad adigu bixiso qofka aad guddoonsiisaa lagaa rabaa ta kale qofka deyntii aad ku lahayd markaad ka dayso dee maalkii ilahay baad maalkaagii ku furanaysaa ile deyntaasi inay kuu soo noqon doonto iyo inaad ka heli doonto maad ogeyn moogti maalkii ilahay baad maalkaagii ku furanaysaa taana lama ogola waayo qof dhintay oo deyn lagu lahaa sekada ma lagaga bixin karaa maya de idankii kama suurtoobay ila waxan waa inu isagu ogolaado in lagaga bixiyo sooma waa talabaade mayd waxba ma mulkiyo xama yeeshe wuxuu hore u lahaabaaba dhaxal wareegaya markay naftu ka baxdo sooma xama mulkiyo nooca labaadee khaarimiintu waa qof u deymoobay heshiisiinuu dad heshiisiinayo deyntaana weli lagu leeyahy walow xoolaha buuxabee isna sekada waa la siin karaa si loo dhiiri geliyo alislaax bayna annaas dadka heshiisiintooda iyo kala furashadooda wa fii sabiili illaah fii sabiili illahi waxaa looga jeedaa waa ciidamada jihaadaya weeye marka ciidamadu waa laba nooc murtaziqa iyo mutatawica saasaa loo qaybiya murtaziqadu imanka malaha waaba cay magacaasiye laakiin dee waa magac caadiya buu ahaan jiray murtaziq macnaa waa nin arsaa ku qaadanaya jihaadka oo ku jira dee liiska ciidamada mushaharka la siiyo kaasi isagu waxba kuma laha sekada meel kalu wax ku leeyayo wuxuu wax ku leeyahay fayga iyo khaniimada iyo meelahaas nooca labaad almutatawica ayaa la idhaahdaa waa kuwaan jihaadka mushahar ku qaadan kuwa mutatawicada ahi fayga iyo khaniimada iyo xukuma laha laakiin sekaday wax ku leeyihin fii sabiil illahi kuwaasaa looga jeeda marka fii sabiil illaahi khayr oo dhan maaha walihaada seke laguma dhisi karo masaajid iyo madaaris iyo wadooyin iyo biriishya iyo ceelo lagu qoda iyo masaaxif in lagu daabaca iyo haddii fii sabiil illahi khayr oo dhan looga jeedo toddobada kaleba lama sheegayn toddobada kaleba waa khayre fii sabiil illahina haddii la ilaaqo fi sharc fi lkitaab aw sunna ilaa inuu deliil macnaha ka saaro mooyaane waxaa looga jeedaa jihaadkaa looga jeeda fii sabiil illah qolesda waa ibnu sabiil weeye ibnu sabiilku waa qof safar imika bilaabaya ama dee safar ku jiraba oo haddana xoolaan haysan sahay aan sidan hadduu doonayo nin maalqabeena ha noqdee mar haddaan xoolihiisi aanay halkaa waxba uga tarayn oo aanay oolin meesha uu ku socdo ama xoolihiisi wuxuu ku gaadhaa isla sekada laga siinaya toddobadaa qole ayuunbaa sekada iskale waayo aayaddu iyagay ku ururisay oo inamaadu waa aadaatu xasrin inama sadaqaatu sakooyinka waxaa iska lahuun ay u sugnaatay lilfuqaraa waa sideeddaas sideeddan waa in sekada la wada gaadhsiiyo hadduu xaakimka ama dowladdu ay sekada qaybinayso weliba si siman waa in loogu qaybiyo qofku hadduu isagu sekadiisa bixinayana waa inuu sideeddaaba gaadhsiiyo haddii xooluhu ay u qaybsamayaan xoolaha sekada ahi dee sideeddaa dadka ka joogaana dad kooban oo la wada gaari kara ay yihiin hadday yihiin xoolihii baan wada gaadhayn ama dadkiibaa badan sideeddaa qolo ka mid ahaa marka waa inuu qolo walba ugu yaraan saddex qof ila waa la jamciyeeye qolo walba ugu yaraan saddex qof waa inuu ka siiyo intooda joogto wuxuu yidhi wa idaa lam yuuja jamiicu alasnaaf haddaan sideedan nooc baa la wada helin fayajibu waxaa waajibaya sarfuha sekadii in la siiyo ilaa maa yuujadu minhum sideeddaa ciddii ka mida la helo idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum buuhi nebigu ila alcaamila mooyaane kaka shaqaynaya mooyaane kaasi isagu qof quru dee noqon karaaba ila isagu shaqu wax ku qaadanaya وamسة شaن nooco dadka ka mida laa yajuusu ma banaano dafcuha sekada siinteedu ilayhim iyaga loo dhiibe la siiya شhan nooco dadka ka mida seke lama siin karo alghaniyu waa ka hodanka bimaalin buu hodan ku yahay xoolo u haysto aw kasbin ama shaqadee uu haysto oo tacab hadduu xoolo haysto xoolihiisu ay ku filayiin oo miskiin iyo faqiir midnaba aanu hayn sekada lama siin karo oo laa xada fiiha lighaniyin buuhi nebigu qof hani ahay waxba kuma leh mar hadduu miskiinnimo ka sarreeyo waa hani weeye macnaheedu walaa lidii miratin sawiyin mid markaa bed qabo oo xoogiina waxba kuma leh waxaa looga jeedaa oo shaqaysanaya hadduu shaqo waayo xoog ba ha ahaadee isna waa la siinaya hadduu shaqo helo shaqadaasi aanay laa'iq ku ahayn laa'iq isaga marka loo eego munaasib kuma aho waa shaqo uu ku ceeboobayo marka dadka curfigooda la eego la odhan maayo waan aada ceeboowdide oo inantaada yaan laba guursanba hadday doontee orado waxaa walaaqa la odhan maayo oo qofka sharaftiisa waa la ilaalinaya oo sekadii waa la siinaya oo hayru laa'iqi kalmacduumi badhaan culimadu qofka waxaan munaasib ku ahayn sharaftiisu oo waxaan lahaynon jirin oo kale ayuu ka dhigay waxaa kaloo sekada la siinayaa dadka ku mashquulsan culumta shareecada ee inay wax ka xaasiliyaanna la rajaynayo waa alabatulcilmigii cilmiga baranayay alabatulcilmigu way isku jiraano qaar cilmigii weelaynaya oo baranaya oo adhow culimo ku noqonayo qaar iska fadhfadhiya dee labadaba way leeyihinoo labaduba way faa'iidaan marka kuwa sekada la siinaya waa kuwa laga filayo cilmigaa ay baranaya inay xaasiliyaan oo dadka ay sii baraanoo culimo ay ku noqdaan waayo haddii la idhaha shaqo taga cilmina ha baranin oo masaajidada noo fadhiisanine yaa dadka culimo u noqonaya marka iyaga waxaa la odhanayaa sekadaa laydin siinayaa fadhiistu cilmiga barta inta ay baranayaan weeye inuu hadhow toole wadaadnimo seke ku qaata maaha wadaad baan ahay wadaad baa sekada la siiyaa haddee xoolihiisuba xoolaha nin kanuu sekada ka qaaday way ka badan yihin wadaadnimo seke laguma qaato wadaadnimona weli laguma noqdo waxyaabaha khaldame bay ka mid ahay inuu wadaadku hablaha dadka iska meheriyo xataa weligeedii haddii la waayo qaadiga iyo dee kuwaasaa iyo xaakimkaa dee xaq u leh laakiin wadaadnimo weli laguma noqdo mujarad wadaadnimo wadaadnimo qurana seke laguma helo daaradee sideedda noocaanad ka mid ahayn wadaado waayo aalika labaad ee seke aan la siinayna waa alcabdu waa addoonka yaa laga soo reebaya addoon seke la siin karayaa sheegaya fi riqaab muxuu ahaa baynu idhi mukaatabka weeye waa addoonkii heshiis isxoraynoo xoole inuu isku xoreeyo sayidkiisu kula heshiiye oo addoonka maxaa sekada loo sii waya lan waxba milkiyo marka haddii sekadii isaga la siiyo in sayidkiisii la siiyey bay ka dhiganta xooluhu sayidkiisay ku wareegayaan wthaaliu qolada saddexaad waa aalu beyti nebiyi weeye waa ahlulbeytkii nebiga wahum iyagu banu haashimin wa banu mualib wey reer banu haashimin reer banu mualib oo ibnihii cabdimanaaf labkood iyo dhadigooda toona lama siinayo oo rasuulku alayh salaatu salaam wuxuu ihi inaa laa taxilu lana sadaqa sadaqadu xalaal noomaa mawaalidooduna waa la mid dadka ay xoreeyeen iyagu iyagay la xukmiyo mawla qowm min anfusihim buuhi nebigu haddii khumuska ay helayaani haddii kala toona seke lama siinayo inamaa hiya min awsaakhi اnaas buuhi nebigu waa uskagii dadka marka ahlulbeytka haddaanu nahay laayiq noomaha munaasib noomaha waraabicuna alkaafiru waa gaalka sekada muslimiinta gaal lama siinayo xataa hadduu mualaf yabay leeyihin oo qalbigiisa islaamka lagu soo dhaweynaya bay leeyihin lama siinayo wa tuukhadu min akhniyaahim e min akhniyaai اlmuslimiin wa turaddu calaa fuqaraa'ihim e calaa fuqaraa'i اlmuslimiin muslimuun baa laga qaadaya muslimna waa la siinaya sadaqooyinkan aan sekada ahayn gaalada waa la siin karaa wa fii kulli kabidin ratbin sadaqa buuhi nebigu wax kasta oo nool wixii la siiyaa waa sadaqa wey gaal iyo muslimba waad siin kartaa sadaqo laakiin seke ma siin kartid wاlkhaamisu man mid weeyo talzamu ay ku waajibtay almusaki ka sakada bixinaya nafaqatuhu masruufkiisu uu ku waajibay sida xaaskiisa xaaskaaga masruufkeedii baa kugu waajibayo sakadaadii ma siin kartid awlaadaada wakadalika waalidka laa yadfacuhaa sakadii u dhiibi maayo ilayhim iyaga kuwaa masruufkooda uu ku waajibay bismi اlfuqaraa kuma siinayo magaca faqiirnimiyo walmasaakiin magaca miskiinnimo waayo dee haddii uu faqiirnimiyo miskiinnimo ku siiyo sekadiisii waxay noqonaysaa inuu biilkii ku waajibay iskaga riday sekadii sooma sekadiisii isagu uu ku danaystay qofkuna sekadiisa inuu ku danaysto dan adduunya uu ku gaadho lama ogola laakiin sifo kalaad ku siin kartaa usuushaada iyo furuucdaada iyo xaaskaaga sifada kale maxay noqonaysaa de dayn baaba lagu leeyahy islaantaadi xaaska wax iskaga bixisana ma hayso sekadii waad siin karta deynta inaad ka bixiso adiga waajib kuguma masruuf bay kugu leedahay waa macruuf waajib maaha cashiruuna bilmacruuf bay soo gelaysa iska ilaaliya ha ku dheginaha odhanin wadaadku wuxuu yihi waajib maaha islaamta shilin ba u dhiibi maayo wacaashiruuna bilmacruuf buu hi ilaahay wanaag kula dhaqma laakiin waa inay dumarkuna kala gartaan xaq waajiba waxay u leeyihiin iyo waa xusnulcishra ka mida dhaqan wanaagga iyo macruufka waxa ka mida waa in la kala garto waay wakadalika qaraabadaadii hadday khuzaad yihiin oo ay yihiin mutatawiciin jihaadaya waad siin kartaa mukaatabiin haddii waad siin kartaa almihim magaca faqiir iyo miskiin un baanad ku siin karin qofka masruufkiisa